ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير waxaan ku dhex jirnay fii suurati albaqara aayaadkii duruustii lagaga hadlayey yuhuudda ama ahlu kitaabka ayaan ku dhex jirnay marka yani shareecadan allah subxaanahu watacaala nabiyullaahi moxamed uu ku soo dejiyey kitaabka qur-aanka ah sharciga ilaahay uu siiyey ayaa wuxuu yahay sharciyadii ka horreeyey oo idil mid nasakhayo marka naskhigaas ayay yuhuudda diideen oo ay inkireen yacni waxayna u inkirayaan waa cinaad yacni maaragtay iyo kufrin oo nebiyullaahi moxamed iyo risaaladiisa lagu kufrinayo marka waxay leeyihiin yacni waa maxay moxamed waxa uu sheegayo ama naskhigaas shareecadaas oo ilaahay ay maaragtay kitaabka qur-aanku ku nasakhay kutubtii ka horreysay ay diidaan iyo hadalle ay mufasiriintu sheeg sheegaan oo inay yidhaahdaan saxaabadii maxamed wuxuu leeyahay maaragtay waxbuu saxaabadiisii faraya markuu amro iyo haddana wuxuu leeyahay ma ahan maaragtay mid kalea lagu bedelay oo maaragtay waa la nasakhay amar kale u bixinaya marka naskhiga waxa la yidhaahdo ayuu allah subxaanahu watacaala ka warramaya maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw miliha maa nansakh shaygii aan nasakhno kii aan nasakhno wixii aan nasakhno oo min aayatin aayad ah ow amase nunsihaa aan halmaamsiinno nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam aan halmaamsiinno na'ti waan la imaanaynaa bikhayrin mid khayr badan ayaan la imaanaynaa minhaa aayaddaas la nasakhay ama nebiga la halmaamsiiyey mid ka khayr badan ayaan la imaanaynaa aw amase midlihaa ayadoo kaleeta baan ula imaanaynaa hadalkaas ayuu allah subxaanahu watacaala naskiga kaga warramay marka maada waa tii shardiyada ahayd wey yacni nansakhdana waa ficlu shardigii jawaab shardigana waa na'tidaas ayuu maaragtay noqonaysaa jawaabtii aan ridaynaa marka maa nansakh min aayatin wixii aan nasakhno un aayad un ah ow nunsihaa ama aan halmaamsiino na'ti bikhayrin minhaa aw midliha mid ka khayr badan ama la mida ayaan ula imaanaynaa marka xagga naskhiga laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan yani xagga waa lagu itlaaqaa lugawiyan laba macnoba waa lagu sheegaa in loo jeedo naskhiga alibtaalu walisaalatu in la yidhaahdo alibtaalu walisaala shaygoo la buriyey xukumkii hore la buriyey oo la zuuliyey saas in la yidhaahdo naskhiga waa la yidhaahdaa marka macnaheedu waxa weeye maa nansakh wixii aan doorinoon zuulinno wey wixii aan zuulinno oo xukunkiisa aan burinno oo min aayatin aayad ah oo markaas waxay leeyihin waxaa laga soo qaatay يعني من قولهم عربت هذا الكود أي لهذان نسخت الشمس الظل قرحذي وحي زولسي هوسكي بي زولسي إذا أزالته أي ليلها إذا أزالته إلا هوسك مركز صبح مركز إنت سقرح صباح dhulka dhan hoos waa maaragtay ardadana hoos baa daday marka qoraxda soo baxdo tartiib tartiib buu usoo dhammaadaa ilaa hooska uu dhinaca kale u wareego marka hooskii saarnaaba qoraxda markay timid way zuulisay wey meeshii way ka tirtirtay waxaa la mid ah yani waxay yidhaahdaan nasakhat iriixu aathaara alqowm dadka markay socdaan raadkooda ee dhulka uu maaragta qarsado oo dabayl inta timaado dhulka bacaadka raadkoo dhan ay tirtirto baa la yidhaahdaa nasakhat iriixu waxay zuulisay aathaara alqowm bimacnaa way tirtirtay oo cadan bay ka dhigtay waxaan jirinna ka dhigtay macnahaas qur-aanku uu ku yimaadaayo yacni naskhigaasi markuu allah fii suurati alxaji uu ka warramaayo wamaa arsalnaa min rasuulin walaa nabiyin ilaa idaa tamanaa alqa shaytaanu fii umniyati muxuu rabbi yidhi fayansakhu allaahu maa yulqi shayaan allah wuu tirtiraa waana zuuliyaa shaydaanka wuxuu maaragtay ku rida dhegahooda marka nasrigaasi bimacnaa alisaalatu walibtaalu waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa yani annaqlu wataxwiilna waa lagu magacaabaa nasriga yani naqli guurin wareejin taxwiil waa la yidhaahdaa oo iyadana waxaa laga keenay bay leeyihiin min qawlihim nasaktu lkitaaba kitaabkii baan guuriyey yani saasoo kale waxaa weeye naqaltuhu min kitaabin aakhar kitaabkaasaan guuriyey markaad maaragtay kitaabaad wax ka qorayso wixii meeshaan ku qornaabaad kitaab kale ku qoraysaa warqad kale ama kitaab kale aad ku qori naskigana kaa waa la yidhaahdaa oo bimacnaa yani maaragtay loo jeedo annaqlu wataxwiilu labadaba la yidhaahdo macnahaasna waa la yidhaahdaa labadaa macnoba naskiga waa lagu itlaaqaa qur-aankana iyadana naqliga noocaasoo kalea way ku timid allah marka uu leeyahay innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun waxaad samaysaan baan qornaa oon guurinaa malaa'igtii baan qorto weeyaan hada kitaabunaa yantiqu calaykum bilxaqi innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun waan guurinaynaa waxaad samaysaan oo idin kitaab iyo diiwaan baa lagu qoraa weeyaan marka nafsiga oo bimacnaa naqli wa taxwiil ah iyadana wuu yimaadaa labada macnaba labada macnaba waa loo yaqaanaa oo nasrigii wuxuu noqdaa bimacna alibtaalu walisaalatu wuu noqon karaa macnihii oo dhan oo maaragtay la zuuliyey wuu noqdaa wuxuu kaloo noqdaa taxwiil oo ah yacni qayb ka mida lafdigiibaa inta laga tago baa xugumkii la baaqi yeelaya ama xugumkiibaa laga tegi lafdigiibaa la baaqi yeeli nooc sidaasoo kalena labadaba way dhahaan laakiin macnaha horeeto ayay mufasiriinta rajaxaan oo ah yani maarata alibtaalu walisaala zuulinta iyo doorinta ayaa lagu magacaabaa weyaan macnahaasay yidhahdaan usuuliyiinta iyo fuqahada markay naskiga ka hadlayaan naski markay tacriifinayaan yani xag sharci ahaan waxay yidhaahdaan naski waxaa la yidhahdaa rafcu lxukmi الsharciyi bidaliilin sharciyi mutaakhir xukun sharci ah oo la maaragtay la dooriyo la bedelo laguna bedelo daliil oo sharci ah oo ka horeeya xukumkaas xukumkaa ka dambeeye mutaakhir ah wey ka dambeeyey kaasay ku magacaabaan rafcu xukmin sharciyin xukum sharciyo la kor yeelo oo la qaado aan lagu camal falin lagu qaado bidaliilin sharciyin mutaakhir daliil ka dambeeyey oo maaragtay sharci ahna lagu dooriyey oo lagu kor yeelay ayaa la yidhaahdaa weeyaan nasriga marka waxa weye waa ijmaaca waay muslimiinta nasri inuu jiro qur-aanka yacni waa shay xaqahoo jiro oo maaragtay ijmaaca weya midda koobaad shareecadeennan inay wixii yani sharciyadii ka horreeye nasakhday waa shay xaqahoo jiro weeyaan qur-aanka laftiisa in nasri uu ku dhaco ayadana shay jiro weeyaan oo axkaamta qaarkeed la nasakho sida aan ka hadli doonno haddii alla yidhaahdo sida aan ka warrami doonno macnahaas yacni in aayado badan la nasakhay oo waxa la yidhahdo annaasikhu waalmansuukh oo in la bartana loo baahan yahay shay jiro inuu yahayna ayadana maaragtay waa arki doonnaa biidni illahi tacaala marka maa nansak min aayatin aw nunsihaa aw nunsihaa yani waxaa la akhriyaa laba qiraa'aba waa la akhriyaa yani laba qiraa'a oo sabciyatayna ayaa jiraan aw nunsihaa in la yidhaahdo ama in la yidhaahdo aw nansahaa labadaba waa la akhriyaa qiraa'atu ljumhuur waa aw nunsihaa in la yidhaahdo jumhuur quraa waxay akhriyaan wixii ka soo haray abu camar iyo ibnu kaiir wixii ka soo haray waxay akrinayaan aw nunsihaa bay akhriyaan nunsihaa oo ficilkaasi yani min ansaa oo rubaaciga ahaa ayuu ka yimid macnihiisuna wuxuu noqon karaa ima min anisyaan alladii huwa didu dikri nisyaan in laga keeno halmaam in la yidhaahdo aw nunsihaa ama aan ku halmaamsiino adiga nebi maxamedow taas waa la yidhahda bimacnaa najcaluka tansaaha mid halmaamo baanu kaa yeelaynaa waa ku halmaamsiinaynaa weeyaan ama in la yidhaahdo nisyaankani yani waxa weeyaan waa bimacnaa tarki in la yidhaahdo aw nunsihaa yani waxa weeye na'muruka bitarkiha aan ku amarno ka tegiddeeda ood ka tagto faraha ka qaado maxaa yeelay nisyaanka bimacnaa tarkina waa loo isticmaalaa nisyaanka markaad tidhaahdid ansa'tuhu shaya amartuhu bitarkihi baad odhanay yacni markaad tidhaahdo shaygii baan amray inuu ka tago baad odhanaysaa ansa'tuhu shaya shayga inuu ka taga baan amray nasiituhu haddaad tidhahdo bimacnaa taraktuhu wey waan ka tegey oo kaleeto adoo yiroo kale la mid tahay qiraa'adaasi marka waa qiraa'at ljumhuur oo marka waa tii hadda aan marnayo aw nunsihaa aan ku halmaamsiino oo yacni maaragtay aan kaa yeelanay mid halmaamay ama aan ku amarno inaad ka tagto labadaas macno waa nunsihaa qiraa'ada jumhuurta weeyaan qiraa'ada labaadoo ibnu kaiir iyo abu camar ay akhriyaan abu camarna dee qiraa'ada soomaalida ay akhriso weeyaan aw nansahaa bay akhriyaan aw nansahaa maa nansakh min aayatin aw nansahaa markii nansahaa la yidhaahdo oo nuunka la kordhigo hamsana meesha loo yeelo macnaheedu waxa weeye waxa weye min annasa'i bay ka timid alladii huwa bimacna takhiir takhiir oo dibdhig ah oo masel waxaa la yidhaahdaa waxaa laga soo qaatay hadalkii carabta ay yidhaahdaan nasa'tu shaya hadday yidhaahdaan shaygii baan dib dhigay idaa akharahu markuu dib dhigaba wuxuu odhanayaa nasa'tu shaya shaygii baan dib u dhigay buu odhanaya marka macnaheedu wuxuu noqonayaa aw nansahaa ama aan dib u dhigno naskhigeedii aan dib u dhigno oo aanan maaragtay aan uga tagno fii ummi lkitaab aan uga soo tagno natrukuhu fii ummi lkitaab looxulmaxfuudkii aan uga soo tagno dib dhigno yani taasna waa la yidhahda macnahaasoo noqonaya weyaan maxaa yeele inama anasii'u ziyaadatun fi lkufri sooma bimacna nasii'aas waa takhiir wey waa dibdhig weeyaan sidaasaa loo jeedaa sidaa darteed markuu cabdullahi bni cabbaas fasiraya aayaddan qaybteeda hore maa nansakh min aayatin aw nansaha markuu fasiraya wuxuu leeyahay yani wuxuu ku fasiraa yani maa nubadil min aayatin aw natrukhaa laa nubadiluha yani haddaan maaragtay aayad un aan nasakhno yani maaragtay wixii aayad ahoo aan nasakhno oon bedelno aw natrukuhaa ama aan ka tagno laa nubadiluha aanan doorinin oon bedelin cabdullahi bn mascuud oo kaleeto wuxuu leeyahay yani nuhbitu khatahaa wa nubadilu xukmaha yani waxaan nasakhaynaa waaan waxaan sugaynaa khadkeedii qoraalkeedii baan sugaynaa laakiin xukumkeedii baan bedelaynaa oon doorinaynaa bay leeyihiin marka yani waxa weye salafkii sidaasay ku fasiri jireen marka in nunsihaa la yidhaahdo oo mid aan halmaamsiino sida qataada maaratay yani qataada uu ohan jiray iyo xasan basriba wuxuu ohan jiray qataada markuu fasirayo wa kaana allahu tacaala yunsii nabiyahu maa yashaau wa yansakhu maa yashaa sidaasuu maaratay qataadata bnu dacaama uu yidhaahdaa wuxuu dhihi jiray allah subxaana wa tacaala wuxuu halmaamsiiyaa nebigiisa wuxuu doono ayuu halmaamsiiyaa wuxuu doonana wuu nasakhaa sidaas buu allah yeelaa xasanulbasri nunsihaa markuu fasiraya aayaddaasi wuxuu dhihi jiray ina nabiyakum sala allahu calayh waali wasalam aqra'a qur'aanan uma nasiyahu nabigiina qur'aan buu akhriyey waana halmaamay haddana allah baa halmaamsiiyey waa uu sheegay in la nasakho la rabo baa laga nasakhaa laga tirtiraayo la halmaamsiiyaa weeyaan marka mid kastay tahayba yani maaragtay naskhiga in aayaddaa la nasakho xukunkeedii la bedelo ama nebiga la halmaamsiiyo oo allah uu ka tirtiraaye rabbi wuxuu leeyahay na'ti bikhayrin minhaa na'ti waxaan la imaanaynaa bikhayrin mid khayr badan minhaa aayaddii la nasakhay ama lagu halmaamsiiyey mid ka khayr badan baan la imaanaynaa marka yacni khayriyadan khayriyada sida maalan salafka ay ku fasiraan ali bn abicali bni abi talxa uu ka wariyay cali bni cabbaasin radia allahu canhuma wuxuu leeyahay khayrun lakum fi lmanfacati wa arfaqu lakum yani mid ka khayr badan waxaa loo jeedaa waxtarka xaggiisa mid idinkaga khayr badan idiina dabacsan oo dhimrinta xaggeedana idinkugu wanaagsan ayaan idinku bedelaynaa buu leeyahay saasuu odhanaya yacni na'ti bimaa anfacu lakum shay nafcigiisa oo idiin badan yahay fi lcaajili waalaajili ayaan idiin keenaynaa aan idinkugu bedelaynaa taasaan la imaanayna aw milihaa milihaana waxaa loo jeedaa maa huwa mumaathilun lahaa min hayri ziyaadati wax ayada la mid ah oo aan ziyaado lagu darin ayaan ula imaanaynaa oon keenaynaa khayriyadaa marka waxay noqon kartaa shay yacni maaragtay takliifkiisa oo fudud yahay in laga dhigo masalan shay culusaa lagu faray shayga cuslaabaa lagaa nasakhay mid fudud baa lagaaga dhigay nasriga kaasoo kale khayriyada wuu noqon karaa oo markaas marka laguu takfiifiyo xukunkii cuslaa markii laguu takfiifiyaa anfac laka fi lcaajil adduunko waxtarkiisa kuugu badan yahay waxtarkiisa adduunkuu kuugu badnaanaya masalan waxaa ka mid ah ka ciddati lmutawafa canha ciddati almutawafa canha zawjaha naagta ninkeeda laga oofsada oo dhinta laga dhintaaye markii hore waxaa la amray ilaa hal sano inay guriga joogto aynan ka bixin marka halkaasna lagu biilo ciddadeeda halkaa ay ku tirsato waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayri ikhraajin hal sano in loo raaxeeyo ayadoon guriga laga saaraynin ayay ahayd waa shay culus wey dadkii maaragtay awliyaa almeyt inay hayaan hal sano ku hayaan waa laga takfiifiyey xukunkii oo aayadda kale looga takfiifiyo waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra ciddadii dhammeedu halka sano ahayd waxaa laga dhigay afar bilood iyo toban cashaa laga dhigay waa takfiif waay aayaddaana nasakhday aayadda kaleeto waa taas weeyaan xukunkeedu taas baa ka mid waxaa ka mid oo kale waxyaalaha la takfiifiyey oo khafiifka ilaahay ka dhigay jihaadka markii la is amray ayaa waxaa la amray qofka in uu halkan qofoo muslimkaa inuu ku sabro toban nin inuu qaabilo oo la dagaalamo ayaa la amray toban nin oo kufaartii mushrikiintii ka mid ah inuu ku sabro la dagaalamo halkii qof ay ku soo aadaan markaasaa ilaahay yidhi alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum cishruuna saabiruun maxay ahayd yaqlibu miatayni ha yani maya qofkiiba laba inuu ku soo aadaa la rabaa aayadda maxay ahayd aayadda ii sheeg bilow alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibu miatayni saas waay awal tobanay ahayd inay ku soo aadda aayadda ka horreysay laakiin tan hadda waxaa waaye boqolkii nin laba boqol oo nin inay ku aaddo yacni qofkiiba ina laba nin ku soo aado ayaa lagu takfiifiyo uusan ka cararin uu ku sabro marka waa nooc takfiifkii ka mid ah wey aayaddaas tanaa lagu nasakha xukunkaasi lagu dooriyey waa taas taasaa ka mid ah waxaa kaloo khayriyada ay noqon kartaa xukumkii yacni la sugayo ka naasikha ah inuu mid takliifadiisa badan tahay uu yahayo afqal uu yahay oo culus yahay inuu culus yahay oo kan la nasakhay oo la dooriyey oo fududaa markaasna nafciga iyo khayriyadu waxay noqon kartaa khayriyadaas fi laajil aakharay ku dhacaysa aakhare ay u khayr badan tahay iyo wanaaggii aakhare bay ka helayaan tusaale ahaan markii la yidhaahdo waxay culimmada usoo qaadanayaan haweenka haweenka zinaystaa sharciga islaamka markii hore intaanan xukumkan soo degin oo rajmiga iyo iyo maaragtay darbiga ah jaldiga ah intuuna soo degin intayna soo degin waxaa la faray yacni in guryaha lagu xabiso wallaati ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcal allahu lahuna sabiila yani guryaha lagu xabiso ilaa ay meesha ku dhintaan ama ilaahay uu xugum xugum u keeno waa arrin maaragtay yani wuxuu ahaa iska fudud oo aan garaac iyo midna jaldi iyo midna ku jirin haweentii gurigaas ku xabisayaysa ka soo bixin sidaasay ahaan jirta hadday zinaysato laakiin xugum buu ilaahay soo dejiyey oo maaragtay culus waxa weeye azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidi minhuma miata jalda boqol jeedal in lagu dhufto ayaa maaragtay ilaahay xukumka uu ka dhigay markaas waxa weeye waa shay xoogaa culus waay waa culus yahay laakiin in adduunka lagu dahiro shaygaasi waa culus yahay ama rajmi in lagu sameeyo hadduu hore nikaax u soo maray sagax lagu dilo waa shay culus weeye laakiin xagga miisaankiisa aakharo ayay maaragtay u nafci badan tahay weeyaan marka khayriyada labadaasba way ku fasiraan culummada way ku sheegaan weeyaan alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir marka nasiga sidiisa culammada markay nasiga ka hadlayaan waxay yidhahaan nasiga inuu yahay aayaddan inay noqoto mansuukhu tilaawa maca baqaa'i xukmiha tilaawadeedii in la nasakho akhrinteedii la nasakho akhriskiiba waa la nasakha waa la tirtiraya laakiin xukumkeedi baaqi buu noqonaya waxay ku miitaaliyaan hadalkii cumar bnu khataab ay maaragtay uu ka hadlayey kaana fii ma nazla min alqur'aani qur'aanka wixii soo degay waxaa ka mid ahaa alshaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuhumaa albatta yani aayaddaasaa ka mid ahay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuu nasakhay tilaawadeedii laakiin xukumkeedu waa baaqi ninkii nikaax soo maray haweentii nikaax hore u soo martay hadday zinaysato ama uu zinaysto in la rajmiyo dhagax lagu dilo cumar sidaasuu leeyay waa akhrinay buu leeyahay tilaawadeedii akhrinteedii qur-aanka kuma jirto waa laga nasakhay laakiin xukumkeedu waa baaqi in la rajminayo nabigana waa rajmiyey calayhi salaatu wasalaam oo ficil ahaana u fuliyey taas waa waa tusaale qeyb ay ka soo qaada naskhiga ka mid ah ama in xukunka la nasakho ka labaad xukumkii baa la nasakhaya aayadda tilaawadeedu way taallaa qiraa'adeedu way taallaa oo qur-aanka lagama tirtirin way taallaa laakiin xukunkeedii baa la nasakhay waxaa ka mid ah aayaddii hadda aan sheegaynay ciddat almutawafa canha haweenta laga dhinto ciddadeedii la nasakhay oo ah sanad inay joogto tilaawadeedu way taallaa laakiin xukunkeedu waa mansuuq ma jiro waa la nasakhay afar bilood iyo toban cashaa la rabaa ciddo inay ka dhigato waxaa ka mid a aayat alwasiya yani maaragtay kutiba calaykum ida xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiyati lilwaalidayn walaqrabiin bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin yani aayaddaas marka la faray wasiyadaasi waa la nasakhayo waxaa lagu nasakhay yani maaragtay aayat almiiraas oo aabbihii iyo waalidkii odagiiyo habartii miqdaar mucayana loo sameeyey daxalka aayadihiisii baa lagu caddeeyey weyaan marka tilaawadeedu way taallaa laakiin maaragtay xukumkeedii baa la dooriyey oo la nasakhay kan saddexaad waxa weeye aayadaha qur-aanka noocaasna way ku badan yihiin waxaa ka mid a masalan maaragtay nebiga marka lala kulmaayo ay saxaabada la kulmayaan inay sadaqo bixiyaan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa inuu qofka marku wax soo sadaqaysto masaakiin wax soo siiyo kadib inuu nabigu u yimaado bay ahayd markaasaa laga nasakhay oo la yidhi a ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat yani taasaa lagu markaasaa laga joojiyey faid lam tafcaluu wataaba allahu calaykum waa laga joojiyey marka wax ku dhaqmayba aayaddaasi dad yarba ka jira cali bn abi taalib iyo wax lamida la yidhaahdaa ayaa ku dhaqmay haddana nafsigeeda waa yaallaa lama maarata xukumkeeda un baa la nasakhay marka nebiga nin kasta iskaga tegi karaa waa loo geli karaa waana qofku isagoo waxba sadaqaysan ayuu la shiri karay oo dantiisa u sheegan karay midda saddexaad waxa weeye xukumkii iyo tilaawadiiba waa la nasakhay aayaddan xukumkeedu waa mansuuq tilaawadeeda akhrinteediina kumaba jirto musxafkii ayana waa shay saabidoo jiro sida masalan caaisha radi allahu canha ay warinayso oo xadiis saxiixana ah waxau leedahay kaana fii ma nazla min alqur'aani qur'aanka wixii soo degay waxaa ka mid ahaa cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna ridaaca marka la yidhahda haweenta marka ilmaha hooyadii dhashay hooyo aan ahayn ay nuujiso hadduu toban jeer dhuuqo naaskeeda ou nulgo ilmaha yarkaa waxaa maaragtay yani wuxuu ka noqonayaa maarata hooyadiisoo kale bay noqonayan wixii ay dhashayna walaalihiisba ridaaca bay noqonayan xagga nuugmada ayay kula mid noqonayeen nikaaxooda ma banaana saasoo kale wuu noqon aayaddaas waa akhrinabay caaisha leedahay markaasay tiri uma nusikha waxaa lagu nasakhay awal tobanay ahayd waxaa lagu nasakhay bikhamsi radacaatin macluumaatin yuxarimna awal toban jeer inuu nuuga yahay shan ayaa lagu nasakhay bay leedahay marka midda shantaa xugum ahaan waa loogu dhaqmaa cinda shaaficiya oo culammada waa ku dhaqmaan nusuus badanna way tilmaamtaa laakiin midda hore oo cashri rabacaatin tobanka nuugmada tobanka jeer ah xukman wa tilaawatan labadaba waa la nasakhay labada mansuuq wey akrintana kuma jirto tilaawadiina maarata ee xugum ahaanna kuma jirto weeyaan marka naskiga sidaasaa la yidhaahdaa waa shay weyn oo maaragtay culammada ka hadlaan oo baab weyn oo maaragtay yani naskiga usuulka iyo fiqiga kulli looga wada hadlo weeyaan maa nansakh wixii aan nasakhno oon bedelno oo min aayatin aayad ah ow amase nunsihaa aan halmaamsiino nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ow nansahaa aan dib dhigno oo yani looxul maxfuudkii aan ku dib dhigno na'ti waan la imaanaynaa bikhayrin mid khayr badan minhaa aayaddaas la nasakhay ama la dibdhigay ama nebiga la halmaamsiiyey ka khayr badan baan la imaanaynaa ow milihaa ayadoo kaleeto un baan la imaanaynaa oo ayadii tamaam sidoodiio kaleeto ah alam taclam miyaanad ogeyn anna allaha alleh qadiirun allihii kara inuu yahay calaa kulli shayin shay kasta kulligii inuu awoodo miyaanad ogeyn marka maxay tahay munaasabada aayaddan alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir loo keenay macnaha waxa weeye naskigan oo yuhuuddu ay diidayaan oy inkirayaan wuxuu ka mid yahay wuxuu soo hoosgelayaa qudrada ilaahay subxaana wa tacaala oo wuxuu doonana ou sugo wuxuu doonana ou maaragtay nasakho ou zuuliyo marka qofka inkiraahi waa qof ilaahay qudradiisa inkiraya weeyaan allah awooddiisa wuxuu doono samaynaya qof inkirayoo kaleba weeyaan markaasaa la leeyahy alam taclam miyaanad ogeyn ana allaha alle calaa kulli shayin shay kasta kulligii qadiirun allihii kara inuu yahay oo awood u leh miyaanad ogeyn weeyaan alam taclam miyaanad ogeyn ayuha almukhaatabu ka lala hadlayo miyaanad ogeyn ana allaha alleh lahu inuu leeyahay yacni axadkan qudrada ilaahay inkirayow miyaadan cilmi u lahayn ana allaha alleh lahu inuu leeyahay mulku samaawaati samadaha tasarufkooda iyo maamulkooda iyo boqortooyadooda uu leeyahay mulkideeda uu leeyahay waalardi dhulkana mulkidiisa uu leeyahay taa miyaanad ogeyn oo sow doona ugu tasarufo wuxuu doona u abuuro sow doona u abuuro suuradduu doona uu u yeelo qofkuu doona uu saciid ka dhigo ahlu janno uu ka dhigo jannada geliyo qofkuu doono shaqi uu ka dhigo ahlu naar ka dhigo qofkuu doono uu caafiyo midkuu doono uu jirrisiiyo midkuu doono uu faqiir ka dhigo midkuu doono uu hani ka dhiga midkuu doono jaahil uu ka dhigo midkuu doono caalim ka dhigo isagaa iska leh axkaamta wuxuu doono uu xalaaleeyo wuxuu doono uu xarimo wixii uu doono uu mubax ka dhigo isagaa iska leh ilaahay subxaana wa tacaala marka tasarufkaas koonka inuu rabbi leeyahay taa miyaanad ogeynood cilmi ulahayn baa laleeyahay wamaa lakum idinkana idiima sugnaanin min duuni illaahi alla sukadii min waliyin mid idinka weli ahoo yatawallaa umuurakum arrinkiina tawalliyo qabto idiima sugnaaninoo malihidiin walaa nasiirin mid idiin gargaaro oo yamnacukum min cadaabi illaahi subxaana wa tacaala alla cadaabkiisa idinka manciyo idinka alla sukadiisa ma haysataan allah hadduu yacni maaragtay yani haddaada asaga weli ka dhigan weli kale ood leedaho alla allah kaaga gargaarayo arrinkaaga tawalinaya ma jiro hadduu rabbi inuu ku cadaabo damcana cid cadaabkiisa kaa reebi kartahay lama arko weeyaan am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'ila muusa min qablu am amase wuxuu rabbi leeyahay am amase turiiduuna ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiinna oo nebiyullaahi muxamed ah haddaad tihiin saxaabadii kamaa su'ila sidii loo weydiiyey muusaa nebiyullaahi muusa min qablu horay loo su'aalay oo kale oo yuhuuddii ay u su'aaleen ree bani israa'iil miyaad doonaysaan in nebigiinna idinkana sidoo kale aada u weydiisaan marka halkan am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum waxaa weeye su'aal kasta kulligii su'aal kasta kulligeed ama tacanud ha noqoto calaa wajhi tacanud loo weydiiyo cinaad cinaad darteed loo weydiiyo inayse allah uu ceeb ku tilmaamay in nebiga cinaad ahaan wax loo weydiiyo sida reer bani israa'iilba nebiyullaahi muusa cinaad ahaan ay u weydiin jireen marka mu'miniintii baa lala hadlayaa waxaa la leeyahay ha noqon yuhuuddii ha shaabihinaho ha u ekaaninina waxay samayn jireen ha samayninina maxaa yeelay nebigooda bay su'aalo aan macno lahayn oo cinaad ku jiro bay weydiin jireen idinkana ha weydiinina ha la mid noqonina baa la odhanaya weeyaan marka am turiiduuna amtaasi mufasiriintu waxay dhahaan waxaa la yidhaha am almunqatica amta munqaticada la yidhaahdo weeyaan am munqatica marka la leeyahay macaanideedu wax ugu mashhuursan macaani badan ay culammadu ku sheegaan macnaha ugu mashhuursan oo caanka ahee la garanayo waxa weeye annaha jaamicatun bimacnaa bal alidraabiya walistifhaamu alinkaariyi macan hal mar ayay waxay kulminaysaa bal oo basha idraabka la yidhaahdo oo xugum dhanoo laga jeesta ah oo xugum kale loo jeesto bashii ku tusinaysa bal kelimaddii ku tusaysa iyo istifhaamka inkaariga ahoo lagu diidayo su-aal weydiinta qofka lagu diidayo labadaasay hal mar isla kulminaysa oo marka macnihii wuxuu noqonayaa am turiiduuna bal aturiiduuna adoo yidhoo kale la mid tahay bal aturiiduuna bal iskaba dhaafe aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiinna oo nebi maxamed ah kamaa su'ila kaaftaasna waxaa la yidhaahdaa waa fii mawdici nasbin ayay taallaa nactun limasdarin maxduufin masdar meesha ka go'an ayay sifo iyo tilmaam iyo nacti u tahay weeyaan yacni macnaheedu waxa weeye an tas'aluu rasuulakum inaad weydiisaan su'aalan su'aal inaad weydiisaan su-aashaasoo kamaa su'ila mila maa su'ila wixii la weydiiyey oo kale muusa nabiyullaahi muusa la weydiiyey oo kale la mida inaad weydiisaan miyaad doonaysaan min qablu baray loo weydiiyo yuhuud ee weydiisay marka yacni nabiyullaahi muusa waa su'aal baa la weydiiyey yuhuudda su-aal cinaaday weydiiyeen nabigeennana calayhi salaatu wasalaam yacni saxaabadii ridwaanullaahi calayhim waxaa la leeyahay ha u ekaanina yuhuuddii ha la mid noqonina oo su-aashii cinaadkae nabiga weydii nabigooda weydiin jireen ha weydiinina idinkana maxaa yeelay yacni yuhuudda inay weydiiyeen allah wuu noo sheegay nabiyullaahi moxamed ay su-aasha laftooda weydiiyeen yas'aluka ahlu lkitaabi an tunazila calayhim kitaaba kitaaban min asamaa ahlu kitaabka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow inaad kitaab samada uga soo dejiso markaasuu wuxuu yidhi faqad sa'aluu muusa akbara min dalik kitaab kaliya adig ku weydiisteene allah baa odhanayo nabiyullaahi muusa waxay weydiiyeen mid ka weyn arrinkaasi faqaaluu arina allaha jahra allahna tusay dhehen si caddaan an oo tus indhaheenna aan ku aragno ayay ayaga weydiiyeen adig kitaab un baaba lagu waraystay weeyaan marka su-aasha muslimiintana allah wuu ka reebay su-aal aan macno lahayn in nebiga la weydiiyo allah wuu naga reebay wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay yacni maaragtay fii suurati almaa'ida ya ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu xiina yunazalu alqur'aanu tubda lakum allah sidaasuu le laa tas'aluu can ashyaa'a ha weydiinina shaeyaal xaggood nebiga ha ka weydiinina in tubda lakum haddii la idiin muujiyo xugum su-aasha jawaabteeda la idin siiyaa tasu'kum ay idin xumi gelinayso ood ku dhibtoonaysaan ood ka xumaanaysaan marka haddii aad maaragtay weydiisaan inta qur-aanka uu soo degayana waa la idiin sheegi marka waa laga reebay saxaabada nebigana su-aashaasoo kale inay weydiiyaan waa laga reebay walidaalika yacni sida imaamu albukhaari imaamu muslim oo warinayo imaamu axmed yacni waxay maaragtay rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadka kan ugu dembiga weyn muslimiinta dhexdeeda kan ugu dembiga weyn waxa weeye qof shay intuu su'aalo qof intuu wax weydiiyo aan la xarimin shay aan la xarimin intuu weydiiyo oo markaas markuu weydiiyo sababtiisa dadka muslimiinta looga xarimo su-aashiisa sababteeda wixii u bannaanaa looga xarimo qofkaasaa ugu weyn buu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina acdama almuslimiina jurma man sa'la can shayin lam yuxaram lam yuxaram faxurima min ajli mas'alatihi wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani ina acdama almuslimiina jurman muslimiinta dembiga kan ugu weynin ka badan qofka ugu dembi weyn man qof weeye sa'ala can shayin wax weydiiyey nebigu wax su'aalaya shaygaasoo lam yuxaram aan la xarimin markaa faxurima min ajli mas'alatihi su-aashiisa darteed loo xarimay su-aashiisa daraaddeed loo xarimay waxaa muslimiinta laga xarimin baad nebiga weydiinaysaa markaasaa waxyi kusoo degaya laga xarimaya dadkii maaragtay lagu xaynaya kaasaa ugu dembi weyn buu leeyahy walidaalika markii nebiga maaragtay xajkaa laydinku waajibeye la yidhi ilaahay baa xajka idinku qoray la yidhi baa nin intuu maaragtay istaagay saxaabada ka mid a ayuu wuxuu yihi rasuulka ilaahayow afii kulli caamin sanad kasta xajka mana laku waajibiyey inaan xajino muslimiinta waad ogtihiin ilahay waa u takhfiifiyey hal mar haddii cumrigaada aad xajiso waa kaa dhacaya xajkii sanad kasta miya nebigu waa ka aamus mar labaadoo weydiiye nebiga waa ka aamus mar saddexaadoo weydiiye nebiga waa ka aamus mar saddexaadkiibuu nabigu wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi yani maaragtay sanad walba ma aha waa hal mar fi lcumri mara buu yidhi laakiin haddaan nacam idhaahduu yidhi laa buu yidhi walow qultu nacam lawajabat walow wajabat ma statactum hadday yani haddaan haa idin dhihi lahaa sanad kasta inaad soo xajisaana waajib idinku noqon lahaa haddaan arrintaas la waajibiyana ma awoodin sanad kasta inaad xajisaan oo xaj ka timaadaan ma aad awoodi karteen sidaa darteed ba marka nebiga wuxuu raaciyey xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan yani warinayo wakayruhumaaba ay wariyaan xadiid abi hurayra markuu hadalkaa yidhibu wuxuu ku yidhi daruunii maa taraktukum war ii dhaafa waxaan idinkaga tago iska kaydaaye faraha iiga qaada fa inamaa halaka man kaana qablakum bikatrati su'aalihim wakhtilaafihim calaa ambiyaa'ihim dadka idinka horreeyey waxaa lagu halaagay oo halaagay su-aashoodii tirada badnayd iyo ambiyadooda ay khilaafaan ayaa halaageeda keenay buu leeyahy markaasuu yidhi faidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddaan wax idin amro waxaad awoodi kartaan la imaada wa idaa nahaytukum can shayin fajtanibuuh haddaan wax idinka reebana ka hara oo ka fogaada laakiin ha tatabucinin oo ha raarraadinin oo ha dabagelinina su-aal aan macno lahayn ha weydiinina baa laleey waa laga reebaya weyaan marka sidaas ayuu maaragtay allah subxaana watacaala leeyahay yani waxa weeye am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum rasuulkiina saxaabadiyey inaad weydiisaan miyaad doonaysaan kamaa su'ila muusa sidii nabiyullaahi muusa min qabl horey loogu su'aalo reer bani israiil ay u su-aasheen waman yatabadel ilkufra waman yatabadel qofka soo bedel qaato alkufra gaalnimadii soo bedel qaato biliimaani iimaankiina iska bedelo oo dhiibo yani waxaa loo jeedaa waman yashtari alkufra biliimaani gaalnimu soo shiraysto soo iibsaday islaamnimadiibu iska gado iska bedelay gaalnimu la soo wareegay faqad dalla qofkaasi waa uu dhumay wuu ka dhumay sawaa'a sabiili waddadii toosnayd oo mustaqiim ka ahayd oo dhexdhexaad ka ahayd waa uu ka dhumay weeyaan marka asawaa'u waxaa la yidhaahdaa alwasatu min kulli shayin shay kasta midkiisa dhexdhexaadka ayaa sawaa la yidhaahdaa sida abu cubayda uu ku fasirayo weeyaan sidoo kale mushrikiinta nebiga tacanuday u weydiin jireen cinaad ahaanay u weydiin jireen sida nabiyulaahi muusa iyo nabiyulaahi maxamedba yuhuudda cinaad ahaan ay ugu weydiin jirtay baa mushrikiintana u weydiin jireen wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yambuuca kalimaad sidaasoo kale maaragtay say u wadeen aw tusqida samaaa kamaa zacamta calayna kisafan aw taatiya billahi waalmalaa'ikati qabiila kalimaad sidaasoo kale maaragtay yani ay hadallo ay daldalaan marka nooca cinaadkaasoo kalena muslimiinta looma ogola inay maaragtay nebiga su-aasha u weydiiyaan wd kثيir min أhli الkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum اlxaq wadda kaiirun wadda waxay jeclaadeen kaiirun in badan oo min ahli اlkitaabi ahlu kitaabkii ka mida alyahuudu والnasaara baa loo jeedaa waxay jeclaadeen oy jecel yihiin waxay horay u jeclaadeen low yaruduunakum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum rumayntiinna aad allah iyo rasuulkiisa rumayseen dabadeed gadaasheeda kufaaran gaalnimo inay idin celiyaan oo kufaaran taani yani yaruduunakum taas mafcuul labaad aan uga dhigno ama inaan xaalayno kufaaran xaala kownikum kufaara idinkoo ah kuwa gaalo ah inay idin celiyaan oo kufrigii idin celiyaan bay doonayaan gaaladii alyahuudu wanasaara maxay u doonayaan maxay u jeclaadeen wadda kaiiru la maxay u jeclaanayaan xasadan liajli xasadi xasadnimo darteed xasadnimadaasoo naashi'an ka dhalay ka dhashay min cindi anfusihim naftooda agtooda ka dhalanaya waa xasadnimo naftooda xaggeeda ka timid oo mu'miniinta muslimiinta ay u qabaan iimaanka ilaahay ay rumeeyeen iyo rasuulkooda ay rumeeyeen iyo kitaabkooda ay rumaysan yihiin goormay marka xasadkaas la yimaadeen min bacdi maa tabayana markuu caddaaday dabadeed lahum ayaga marka u caddaaday alxaqu xaqi markuu u caddaaday dabadeed xaqa u caddaada waa maxay markay ogaadeen nabiyullaahi muxamed rasuulkii kitaabka towraad ku qornaa injiil ku qornaa in uu yahay markay ogaadeen dabadeed ayay xasadan min cindi anfusihim ayay u jeclaadeen in muslimiintii maaragtay gaaladii ay gaaloobaan oo kufri ku noqdaan bay jecel yihiin weyaan allah subxaana wa tacaala sidaasuu noo sheegay gaaladu waxay jecel yihiin alyahuudu waannasaara dadka muslimiinta inay islaamkooda ka rideeyaan gaalo ay ka dhigaan inay gaalaysiiyaan ayay jecel yihiin sidaa darteed allah maaragtay wuu noo sheegay fi suurati aali cimraan tanoo kaleeto wuu noo sheego marna ha ateecinina buu leeyahy ku ateecinina ahlu kitaabka yaa ayuha aladiina aamanuu in tutiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaaba yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin iimaannimadiinna markaad alla iyo rasuulkiisa rumayseen dabadeed waxay idiin celinayaan gaalnimo kufaar maaratay idinkoo kufaara ayay idin celinayaan weyaan marka abulcaaliya markuu aayadda min bacdi ma tabayana lahum alxaqu markuu fasiraya ibnu kasiir oo kasoo guurinayo wuxuu leeyahay min bacdi ma tabayana ana muxammadan rasuulu اllahi yajiduunahu maktuuba cindahum fi اtawraati waاlinjiil fakafaruu bihi xasada wabagya id kaana min gayrihim sababtu waxaa waay nabi maxamed nabiga aakhiru zamaanka inuu yahuud ka dhalanayo reer banu israa'iil inuu yahay ayay malaynayeen marka mar haddii maaragtay aanan reer banu israa'iil laga soo saarin ee carab laga soo saaray xasadan min cindi anfusihim ayay maaragtay sidaas ay ula jeclaadeen weeyaan marka gaaladu runtii ilaahay intuu nooga sheegay aayadahan waa wada arki doona insha allahu tacaala aayado badanaa noo imaan doono gaalada cadaawadeeda ilahay waa noo sheegay subxaana wa tacaala maqsadka keliyahay leeyihiin waa maxay adiga lagu gaalaysiiyo inaanu diintaadii ka tegto oo marka aada noqotaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a sidaad idin ayaga u gaaloobeen inaa idinkana u gaalowdaan oo aad noqotaan kuwa siman kufriga ku siman aad noqotaan laba gaala aad noqotaan sida cadaabka ilahay ku wada gashaan maqsadka ay alyahuudu waannasaara leeyihiin waa sidaas weeyaan walidaalika umma alislaamiya yacni markii ay dadka kitaabka ilaahay ku dhaqankiisii ay ka tageen cizigii iyo sharaftii iyo haybaddii ay haysteen yacni maaragtay yacni waxa weeyaan allah dulli buu ugu bedelay markay kitaabkii ilaahay ka tageen ku dhaqankiisii markay ka tageen fardi fardi iyo shacbi shacbi ummad markay u diideen ay ku dhaqmaan wuu dulleeyey cadowgoodii baa marka awood oo dhan ba yeeshay waad artaa muslimiinta maanta mudahdiin waay tabar ma laha awood ma leh meel kastaba gaaladana isticdaadkooda waa dhammaystirteen hubkooda waa u dhammaystiran yahay ninka muslim la yidhaahdaahi hadduu wax yar samaysto waa lagu duulaya meeshiisa lagu baabi'inaya in yaro huba looma ogola inuu samaysto leanna ayaga waa isdiyaariyeen boqolaal sano ka horay diyaar garoobeen marka ma laguu ogolo isla markaas waxaad arkaysaa khas maalan naxariis baa dhinac lagaa tusayaa hay-adihiibaa dadka qaadayo kanaa la wadaa yay yihiin hadda maalan khaasatan soomaalideenna haddaan nidhaahno yacni ma waa la daldalaa dadka waa la qaadaa maalin walbaba dadka qaada yay yihiin waa la yaqaanaa soo maha waa kaniisado ma wax kalaa qaado kaniisadaa qaado bal xataa xaqiiqa ahaan markaa rabtaan waayo dhaweyd hadda way ka bedeleen oo umalaynayaa meeshan kaniisadan santresa la yidhaahdo ayaa laiskugu keeni jiray waayii hore baska habeenkaas dhowr bas inta laiskugu keena soomaalida laga buuxiyo baa arboorka la geenaya oramada muslimiinta laga buuxiyo halkaasaa la wada geynaya kulligood waa socdaan xaggee loo wadaa kaniisada qaadanaysa waa tageen haddaan adiga lagu rabin meesha markaa tagto adiga nina kuuma baahna kaa dhashay kow dhali doono halkaas marka dambe wuxuu noqonayaa john joseph maxameda la yidhaahdaa yani marka dambe saasuu noqonaa marka dambe aakhirka yani saasuu u badalmi doonaa waxa muraadka dhan la leeyahay inay dadka ku dhex milmaan oo wiilkaadii maarata wiilkiisii wiilkiisii magacyo kale u qaato aabbahay ma awowgay baa wuxuu ahaan jiray foorfoorarsan jiray inuu yidhaahdo meelahan aan arki jiray inuu yidhaahdo maar saasoo kale marka maqsadkan laga leeyahay waa taas waay hadday ixsaan noo samaynayaan soomaali ixsaan u samaynayaan burburinay soomaalida lagu adeegsanayo la jijabinay baana loo celin lahaa la dhihi laha war ha burburinay ka istaaga leanna dadkan ayaga ku shaqaysto ayagaa wato burburinaayo wax soo ma aha way ka celin lahaayeen baynamaa etoobiya waad og tihiin markay jabhadahii maaragtay adis ababa kusoo dhowaadeen shiraa loo qabtay waa la joojiyey taarikhdan waa la socotaan idaacadaha waa dhegaysataan jabhaddii ugu soo horreysay oo tigreyga la yidhahda la yidhi idinka gala mingestana waa laga saaray waxaa la yidhi orod xaggata kuwaanna waxaa la yidhi maalin ayagoo isdiriraayo xamar isku garaacayo baa maaragtay waxaa la yidhi siliga safaaradda maraykanka dadka ajaanibta iskugu yimaadaan inta ajaanibta laga qaadayo jabhaddana xabadda ha joojiso dowladdana ha joojiso wa ficlan waa la joojiyey labada amarka waa qaateen leanna sayidkoodii baa amarka bacsay bas markaasay qaateen diyaaradaha lagu daldala dadkii wixii baasboorka wata waa laga soo qaaday istumaliin isgaraaca waa isbaabi iyo eber iska dhigeen ilaa yoomina haada saasaa laisku riiqaya yaa labada dhinac kala waxaynayo wax alla wixii diriraayo gaaladaas unbaad tanfiidinayso hubka siinayso cunaqabatayna soomaali hubkeeda hubka saaran yaha laleeyahay hubka sooma dhammaadeen lix iyo toban sana laga jooga hubkii waagii dowladda ka tagtaa doy waxa laisku dilaayo soo waa hore ma dhammaadeen intaasaa muslim lagu leynaya eber looga dhigayo ma leh ma dhammaanayo sababta waxaa weeye maalin walba dooniyaa la keenaya waa buuxda baabuuraa lagu soo geliyaa waa la wadaa calaa kulli xaalin wax ixsaan kuu haya ma jiro qofku inuu isagu inuu isku tashadaa la rabaa ilaahiisa subxaana wa tacaalaana uu rumeeyo ayaa la rabaa uu ka dambeeyo weeyaan marka aan ogaano maqsadka ay kufaartu leeyihiin waxa waaye wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaaca ixsaankan lagu samaynayo bani aadamnimada iyo magaciisiga waa ujeedaa meeqa falastiin maa laga qabtay yuhuud hal maalin darfuur waa ujeedaan meeqa usoo gurmanayso oo laleeyahy darfuur baa halkaas iyo bababa lagu soo ordayo falastiinna waa ujeedaa maalin walba nagtaa lagu hayaa dowladoodii xataa qaabkii xataa dimuqraadiyadoodii ay sheegi jireen markay u raaceen oy xataa ku guulaysteen cunaqabateen lagu hayaa laleeyahay wax soconaayo male loo diidan yahay marka waxa weeye yani alkufru milla waaxidaa la yidhahdaa lama lama kala saarsaaro isku mid waa hal milladay leeyihin kulligood wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum waxay jecel yihiin ahlu kitaabka low yaruduunakum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum rumayntiina dabadeed ood allah iyo rasuulkiisa rumayseen kufaaran gaalnimo inay idin celiyaan maxay idinkugu celinayaan xasadan liajli xasadin maxay u jeclaanayaan xasadan liajli xasadin xasadnimo darteed oo min cindi anfusihim naftooda agteeda ka ahaatay weliba min bacdi maa tabayana markuu caddaaday lahum ayaga markuu u caddaaday alxaqu oo nebi maxamed inuu yahay rasuulka ilaahay uu sheegayay ay ogaadeen dabadeed bay xasadnimo ku dhaqaaqeen saa ula dirareen facfuu wasfaxuu xataa ya'tiya allahu biamrihi facfuu cafiya iska cafiya dhibka ay gaalada idiin geysanayaan allah wuxuu leeyahay cafiya iska cafiya wasfaxuu iska dhaafa faraha ka qaada yani yani waxaa loo jeedaa icfuu camaa yu'duunakum bihi adiga marka waxaa la rabaa dadka muslimiintana mar hadday xaalatu dacfi ku jiraan oo aysan tabar iyo awood ay iskaga dhiciyaan gaaladii aynan haynin usluubkii ay rususha ay mari jirtay inay maraan baa la rabaa inay rususha meeshay mari jirtay inay maraan baa la rabaa dadka ahlu cilmiga oo ahlulxalli walcaqdiga la yidhaahdo oo culammada raasikiinta rabbaaniyiinta ah in looga dambeeyaa la rabaa laakiin lama samaynine zimaamul amrigii nin dhallinyaro ah oo maarata taa'ish ah oo xamaasi ah ayaa gacanta u gala amarkii muslimiinta o dhan wuxuu rabana samaynayo markaasa muslimiin badan la xasuuqaya la baabi'inaya la dhibaya waxaana keenaya fitnada nin aanan maaragtay raasik filcilmi ahayn dadka raasikiinta ahaa ahlu cilmiga ahaa meesha looga dambayn lahaa oo arrinkan ayaga ay ka bixin lahaayeen ilahay wuxuu leeya walow ma aayadda ii sheeg walow jaa'ahum amrun min almni aw alkhawfi adaacuu bihi muxuu ilaahay yidhi walow radduuhu ila arasuuli wa ilaa uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastambituunahu minhum dadka ulul amriga la yidhaahdo oo dadka muslimiinta ahlu cilmiga raasikiinta rabbaaniyiinta ah ayaa la rabaa in looga dambeeyo masaalixda iyo mafaasida dadka garan karo laakiin nin dhallinyaro ah oo almaslaxa walmafsada aanan garanaynin wax yar buu samaynaya muslimiin dhan baa laxaaqaya meel buu wax ka samaynaya dacwo idil oo jirtay iyo diin jirtay oo dhan baa baaba'ayso yacni marar ay meelaha qaarkood gaaraan yacni maaragtay gabar xijaaban aan laga heli karaynin baynamaa shalay ay xijaabnayd wiil gar leh aan laga erki karaynin baynamaa shalay oo diintiisii ay u socotay waxaad samaynayana waa tayshkaas iyo fudaydka dhallinyaradaas yacni fudfudud oo xamaaska ah oo gacantii amarka muslimiinta ay u galeen weylaad fara badan ay marka muslimiinta usoo jiidayaan allah nebi maxamed wuxuu ku leeyahay iyo saxaabadiisii facfuu wasfaxuu dhibka ay idiin geysanayaan iskaga jeesta wasfaxuu ka jeestaba cafiya iskagana jeesta baa laleeyahay marka walidaalika ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahy aayaddan waxay la mid tahay yani xataa ya'tiya allahu biamrihi buu rabbi yidhi waxay la mid tahay aayadda fii suurati aali cimraan ku jiro latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira maxaa la ii dhibaa inaad tirahdid maa waa lagu dhibaa diintaadaa la imtixaana soo ma jeedid yani waa laydin imtixaani walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu ahlu kitaabka alyahuud wanasaara iyo mushrikiintaba waad kala kulmaysaan ood ka helaysaan adan kaiira dhib fara badan ayaad kala kulmaysaan muxuu rabbi yidhi marka marka dhibka aad la kulantaan wain tasbiruu watattaquu faina dalika min cazmi lumuur asabru wataqwa baa la rabaa oo dadkeediina looga dambeeye ninkaan xamaasiga ah oo maarata daa'ishkaa inaana looga dambaynin marka yani ummadduna inay isagoo kale iska qabtaan baa la rabaa weylaadka intuu usoo jiidaya naga fariisa in la yidhaahdo kaasoo kale ayaa la doonaya weyaan marka allah wuxuu leeya facfuu cafiya wasfaxuu iska sii jeesto faraha ka qaada waxay idinku samaynayaan xataa yatiya allahu intuu alle kala yimaado biamrihi amarkiisa uu kala yimaado adiga muslimna haddaad taho iimaankaada iyo diintaada aad ku dhaqmato haysato yom min alayaam cisiga ilahi waa kuu soo celina markaa kitaabka ku dhaqmato diintaada markaa ku dhaqanto waa kuu soo celini xataa yatiya allahu biamrihi amarkan waxaa loo jeedaa alidnu fii qitaalihim wa ijlaa'ihim walidaalika nabigeennay way sabreen calayhi salaatu wasalaam way dulqaateen dhib kastoo mushrikiinta ay ku hayeen way u dulqaateen ilaa ilaahay nasriga uu siiyey markii dambena ay gaartay yuhuuddii madiino deganeed in laga rara magaalado dhan laga cayriyo markii dambe ay ku khasabtay in mar yani maaragtay jizye inay bixiyaan oo ayagii laftoodii koodhi laga qaado koodhi laga qaado ay gaartay sida allahba uu leeyahay aayaddaanu ku tasriixiyey allah subxaana wa tacaala yani ku jirta fii suurati tawba ayuu aad ugu caddeeyey qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyawmi alaakhiri wla yuxarimuuna ma xarama allahu warasuuluh wla yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطi ljizyata can yadin ilaa ay gacanta ka dhiibaan jizyada ay bixiyaan wada oo la dagaalamaa laleeyahay wahum saakiruun ayagoo weliba kuwa dullaysan ah ay jizyada dhiibayaan maxay ku gaareen alsabru waalcafwu waaltaqwa bay ku gaareen marka ilaahay laga baqo diintaada aad ku dhaqanto ahlu cilmigaadii iyo dadkii maaragtay rabbaaniyiinta ahaa laga dambeeyo masaalixdii iyo mafaasidda dadkii garanayay maslaxadda looga dambeeyo waxa weeye guulaa imaanayso allahna subxaana wa tacaala muslimiinta faraj khayr qabuu u furayaa cadowgoodan ilahay dhibtuu ka siinaya subxaana wa tacaala marka allah wuxuu leeyahay xataa ya'tiya allahu biamrihi ilahay amarkiisa intuu kala yimaado ina allaha alleh qadiirun allihii kara weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii wuu awoodaa maanta haddii adiga lagaa awood badan yahay inuu adiga berri libta ku siiyo oo adiga aad guusha yeelatid wuu awoodaa rabbi subxaana wa tacaala weeyaan wa aqiimu salaata salaaddii ooga haddaad tihiin ahlu kitaabkii laftoodii baa la amraya oo laleeyaha waaqiimu salaata ama waxa weye muslimiintiiba arrinkan lagu boorinaya waa xasi oo muslimiinta inay ku shuqloomaan waxa anfacayo waxaanan anfacaynin inaysan ku mashquulin ayaa la faraya weeyaan wa aqiimuu ooga asalaata salaaddii ooga muslimiintiiy ayadaa idin anfacayso wa aatu zakaata zakadiinnina dhiiba oo bixiya xoolihiina zakada ka dhiiba wamaa tuqadimuu wixii aad hormarsataan lianfusikum naftihiina aad u hormarsataan oo min khayrin wanaag ah khayr un ah wuxuu doona ha noqdo wax alla waxaad naftiina u hormarsataan oo masaalixdiina wax alla wax ilahay uu kaa tawaabinayo wey yacni maaragtay shaygaas oo khayr ahoo aad samaysaan shayguna khayr wuxuu ku noqona markuu diinta waafaqsan yahay markuu diinta waafaqsan yahay uusan khilaafsanayn ayaa khayr la yidhahdaa wax alla wixii aad bixisaan oo lianfusikum aad u hormarisaan oo min khayrin khayr oo wanaag ah tajiduuhu shaygaas waad helaysaan cinda allahi alla agtiisa baad ka helaysaan ilahay agtiisaa sawaabtiisa ka helaysaan allah baa idin siini adduunka oo idinku siini aakhara oo idinku siini ina allaha alleh basiirun allihii arka weye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allah wuu og yahay mana halmaamsana yani maaragtay ibnu kaiir wuxuu leey laa yakfalu yani laa yakfalu can camali caamilin sawaaءn kaana khayra aw shara fainahu sayujaazii kula caamilin bicamali yani waxa aad wuxuu leeyahy allah ma halmaamsano qof kastaa waxa uu samaynayo hadduu khayr yahay hadduu shar yahayba wuuna ka abaalmarin kula caamilin bicamalihi mid kasta waxa uu shaqaysto shaqadiisaas abaalkeeda buu rabbi siinaya wey wa qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara wa qaaluu waxay yidhaahdeen yuhuuddii iyo nasaaradii lan yadkhula aljannata jannada geli maayo jannadii allah ma galo ilaa man axad mooye kaana ahaaday huudan yahuud noqday mooye yahuudda sidaasay yidhahdeen aw amase nasaara nasaara ah macnaheedu ma ahan yahuudda inay u ogoshahay nasaarada inay jannada gelayso nasaaraduna ay u ogoshahay yahuudda inay jannada gelayso ee mid walbaaba yahuudda waxay leeyihiin lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan nasaaraduna waxay leeyihin lan yadkhulu aljannata ilaa man kaana nasaara nasaare mooye cid kale ma galaysa bay odhanayaan marka arrintani waxa weeye waa arrintii aan ka sheekayn jirnay ikhtilaarkii kadsoomiddii waxa ay waxaysan ahayn ay ku kadsoomeen oo ahayd umniyadii ilaahay uu ka sheekeynay ammaanidii iyo didiilooyinkii aan hore u soo marnay oo kale ayay la mid tahay qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduudatan taasoo kale bay la mid tahay weeyaan markaasuu rabbi subxaana wa tacaala hadalka isagoo radinaya wuxuu yidhi tilka taas hadalkaas aad sheeganaysaan oo yuhuud ay leedahay cidaan yuhuud ahayn ma gelayso jannada nasaarana ay leedahay cidaan nasaaro ahayn jannadu ma gelayso amaaniyuhum iyo didiilooyinkoodii weeyaan الأماني وحال إلى جمع أمنية وهي ما يتمنى يعني وحل التمنية اللي يرهده قفك وحج على هذا أو دوني أي أمنية اللي يرهده ساسا لو جيدا تلك أمانيهم ويدينوين كودا وحي وسكج عليه هو لكن حقيقة مره وحجر معه وحكجر لما أركويا مرك أرن كان وأرن كي يعني أيديه جرين لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس نحن أبناء الله وأحباؤه نحن شعب الله المختار وحي دلدل جرين تيو كلهم بيلمي تهيوية وحكذا تماء مركز رب سبحانه وتعالى وحيري قل وحد كتر النبي محمد يهودي يا نصارى وحد كتر هذا هاتوا لك علي برهانكم حجدين لك علي هاتوا برهانكم يعني حجدين إن إذن كموية عدك لأين الجنة جلين يهودنا هلا تماده نصارى هلا تماده عن أرقني يعني سلا سألو جيدا يعني حجتكم أيو أبو العالي مجاهد سدي ربيع بن أنس يكون فسريا فتابوا كلو حكم فسريا يعني بينتكم أولية قل هاتوا بينتكم حجة يعني تاس أجد برهانكم واسكم دوا البينة والحجة والبرهان واسكم معنى هل معنى بيليه هاتوا لك علي برهانكم حجوين كين الله إمارة حجة أو فيستان إذن كما يعدك لإن سنجمد قليل إن كنتم هداتهين صادقين كورن شيئا يعني فيما تدعونه waxaad sheeganaysaan haddaad kuri sheegaysaan falkaalayo la imaada bala iska daa arrinku inuu yahay yuhuud ay jannada gelayso keligeed cid aan ahaynna aysan gelayn nasaaro mooye cid kale inaysan jannada gelaynin arrintaas waxa weeye laysa alamru kamaa yazcumuun aw kamaa yaquuluun hadalka ma aha sida ay leeyihiin balaa horaan u soo marnay waxaa la yidhahda waa ihbaatun bacda annafyi baa la yidhahda shay baa la sugayaa markii shayga la diido dabadeed nafyiga gadaashiisaa la sugaya bala yacni ma ahan arrinkaasi maaragtay wax jira ma aha arrinkaas waxaa la iska badaa inaad idinka tihiine maaragtay faraha ka qaad bala iska daa weeyaan yacni janno aad galaysaan ma jirto laysa alamru kama kama taquuluun arrinkaasaad sheeganaysaan ma aha markaasaa loo sheegay waxaa jannada cidda iskale baa loo sheegay man aslama sifaa la siinaya ma ahan jinsiyad jannada lagu galo iyo reer hebel iyo qabiil hebel aa jannada iska leh arrinkaasi ma jiro laakiin waxaa la leeyahay wasfi baa laydin siinayaa wasfigaas qofkii laga helo ayaa ahlu janno ah baa la leeyahay jannada kaasa iska leh man aslama qofka hoggaansamo qof man aslama qofkii hoggaamiyo wajahahu wejigiisa hoggaamiyo lilaahi allah u hoggaamiyo marka aslamada macnaheedu bimacnaa istaslama waay qofka isdhiiba baa loo jeeda istaslama aw akhlasa waa isku mid wey man aslama wajhahu lilaahi yacni man akhlasa camalahu lilahi subxaana wa tacaala diintiisa qofka ilahay u saafi yeelo qofku doona ha noqdo ama yuhuud ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama ciddoo doona muslim ha noqdo qofka ilaahay isku dhiibo mu'min ah weye ciddoo doona ha u dhasho man aslama qofka hoggaansamo qofka hoggaamiyo oo sallimaa wajhahu wejigiisa wejiga waxaa loo jeeda isagoo dhan wey yani wajhahu camalkiisi ama diintiisii baa loo jeeda lilaahi alla u hogaamiyo allahu isku dhiibay camalkiisa akhlasa camalahu lilaahi waxdah laa shariika lah cid kaloo la wadaajiye lama arko macnahaas waxaa ku fasiray saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahay man akhlasa diinahu lilah qofka ilaahay diintiisa u saafi yeela baa loo jeedaa buu odhanaya waxayna la mid tahay aayaddii fain xaajuuka faqul aslamtu wajhiya lilah waman ittabacan hadday kugula doodaan yani kuwan ay kula doodaan waxaa tidhaha aniga diintaydii iyo camalkaygii kulli ilaahay baan u saafi yeelay aniga iyo ciddii i raacdayba nabigeennaa lagu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka man aslama wajhahu lilaahi yacni diintiisa qofka saafi ilaahay uga yeelo wa huwa walxaalu huwa isaguna muxsinun mid wanaag samaynaya uu yahay muxsin maxaa loo jeedaa ay muttabicun fiihi rasuula sala allahu calayh waali wasalam waa muxsino markuu ikhlaaskii la yimid mutaabacuu la yimid nebi moxameduu raacay calayhi salaatu wasalaam rasuulkuu raacay maxaa yeelay camalka laba shardi baa lagu aqbalaa alikhlaasu waalmutaabaca in ilaahay aada u saafi yeesha camalkan camalkaada inuusan bidco noqonine wax lagaaga horreeyey nebi moxamed uu sameeyo saxaabadii ka soo qaadeen waa inuu ya diintii nebi moxamed uusan khilaafsanayn ayaa la rabaa weye markaas ayuu camalku yani maaragtay ou saalix noqonaya oo la aqbalaya shuruudaasaa lagu aqbala haddii ikhlaas laga helo mutaabacana aan laga helin camalkaas ilaahay aqbali maayo maxaa camal bidci buu noqonaya ikhlaaskaada waxba ma taraay soo ma jeedi sidoo kale haddii ikhlaas yacni maaragtay lagaa waayana camalkaada ka kac buu noqon haddaa shirki ku samaysay iyo wadaajin sida ilaahay allah uu leeyahay faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada nabigeenana calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam muslim oo caaisha radia allahu canha waatay nabigu uu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun waa la radinayo qofka lagama aqbalay camalka aanan amarka rasuulka ahayn ilaahay subxaana wa tacaala ma aqbalayo weyaan marka man aslama qofkii hogaamiye wajahow diintiisi iyo camalkiisii wejigiisa lilaahi alla u hogaamiyo bimacnaa ikhlaas diintiisa uu sameeyo wa huwa muxsinun asagoo weliba wanaag samaynayo nebi maxamed raacayo calayhi salaatu wasalaam falahu qofkaasi wuxuu leeyahay ajruhu ajrigiisa buu leeyahay cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa ku leeyahay yacni ajrigaas waxa weeye waa jannadii ilaahay ayuu leeyahay baa la odhan walaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma ahaanin oo xagga mustaqbalka waxay ka baqaan lama arko walaa humana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoodana ma aynan ahaanin weyaan اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يعني هذا الكهر آيات هوري وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى مرك لليه يعني إني سوى حسكو أقلين لبدودا آيات أنا النوع دينيس وقالت اليهود يهودي وحير أهلين ليست النصارى نصارى ما أينن أهان على شيء shay korkii ma aynan ahan wax ay nasaaro ku sugan tahay lama arka bay yidhahdeen yani calaa shayinta waxaa loo jeedaa yani calaa shayin yuctadu bihi min umuuri iddiin shay diinta ka mida oo maaragtay lagu tiirsadaahi oo nasaaro ay haysataa lama arka bay leeyiin baatil ay ku sugeen diinna ma haystaan kitaabna ma leh weeyaan saasay leeyihin wa qaalat inasaara ila fasaad bay sameeyeen yahuudi fasaad bay sameeyeenoo kitaabka ilaahay uu soo dejiyey oo injiil ahaa nabiyullaahi ciisa lagu soo dejiyey iyo nabiyullaahi ciisa oo dhan bay inkireen oy diideen wax ka jira maleh dhan diin ay haystaanna maleh nasaaradiina fasaad kale ku jawaabtay shay kaloo faasida ayay ku jawaabeen wa qaalat inasaara nasaaradiina waxay yidhaahdeen laysat alyahuudu yahuudii ma aynan ahaanin ayaduna calaa shayin wax korkiis shay korkii ay ku sugan yihiin oo min amri diiniya ma jiro wax kitaab ay leeyihiin iyo nebi ay leeyihin midna ma jirta bay yidhahdeen saasay diintoodi dhan ba u anfiyeen marka waxaa la yidhahdaa waa fasaad fasaad la qaabiliyey waay muqaabalatu lfasaadi bilfasaadaa la yidhahdaa shay faasida kuwan ku hadleen kuwaana fasaadkay ugu jawaabeen labadoodii mid mid wax u ogol ma jiro allah wuu tacliiqiyey wuxuu yidhi wahum yatluuna alkitaab walxaal bay hadalkaa yidhaahdeen oo yuhuudna ay tihi laysat inasaara calaa shay nasaarana ay yidhahdeen laysat alyahuudu calaa shayin wax diinay ku sugan yihiin lama arka ay yidhahdeen hum ayaguba yatluuna kuwa akrinaya ay yihiin alkitaaba qolo walbaba kitaabkii ay akrinayso kitaabkii allah ay akrinayaan yahuudna kitaabkoodii ayay garanayaanoo ay garanayaan kitaabkii injiil inuu ilaahay kitaabihiisa ka mid yahay nasaarana ay ogyihiin kitaabka towraada inuu ilahay kitaabkiisa ka mid yahay ayagoo sidaa u garanayo ayay maaragtay diideen oo ay maaragtay yani ka tageen weya wahum yatluuna alkitaaba yani markaas maaha dad caamaa ma aha dad jaahiliina ma aha macnaheedu waxaa loo jeeda wahum ahlu lcilmi watilaawati lilkutubi dad ahlucilmiya oo kutubta akrinaya ayaga oo cilmi u leh inuu ilahay kutubtiisa ka mid yihiin ayay hadalladaa odhanayaan weyaan marka waa dad yani maaragtay aan wax khayray leeyihiin jirin baa loo jeeda kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna mila qawlihim kadalika sidaas oo kale kadalika kaas oo kaleeto ayay qaala aladiina kuwii yidhaahdeen laa yaclamuuna aanan cilmiga lahayn oo jaahiliinta ahaa qowlan hadal bay yidhaahdeen hadalkaasoo mila qawlihim ay mila qowli alyahuudi waannasaara nasaare iyo yuhuud qowlkooda oo kale ah ayay yidhaahdeen sidaas bay ayaguna yidhaahdeen aladiina laa yaclamuun kuwa jaahiliinta ah aan cilmiga lahayn yuhuud iyo nasaare waxay yidhaahdeen oo kaleeta bay yidhaahdeen weeyaan saasay yidhahdeen marka yani waxaa loo jeedaa maxaa loo jeedaa yani dadkaan laleeyahay aladiina laa yaclamuuna waa kuwe yaa loo jeedaa waxaa la leeyahay mufasiriinta salafka macaani badanay sheegaan macno waxay leeyihiin dadkii caamada ahaa oo alyahuudu waannasaara ay lahaayeen ilaa dadki culamo ma wada aha yahuuddi culamo ma wada aha nasaaradana culamo ma wada aha nasaaradii iyo yuhuudda caamadoodii weeyaan dadkan hadda ilaahay uu sheegayo sidaas ayay maaragtay mufasiriinta qaar ka mida ay ku tagaan sida maalan rabiic ibnu anas iyo qataado kale ay ku fasirayaan waxa kaleeto oo sudiya oo ku fasiraa aladiina laa yaclamuunadan maaha yuhuudda iyo nasaarada looma jeedo kuwooda juhaasha ahaaye carabtii baa loo jeedaa mushrikiinta ahayd mushrikiintii carabta ayaa loo jeedaa oo iyaguna waxay yidhaahdaan yacni laysa muxamedun calaa shayin bay dhahaan nabi maxamed wax diinoo wata lama arko saabic bay u bixiyeenoo nin diintii aabbayaashii ka leexday inuu yahay ayay u bixiyeen marka labada macnaba waa lagu sheegaa ama mushrikiinta dheh ama yuhuuddii caamadoodii iyo nasaaradii caamadoodii dheh walidaalika buu ibnu jariir itabari markuu aayaddaas labada macno uu soo dikriyo ay uu sheego ayuu odhanayaa aayaddani waxa weeye wuxuu dooranayaa annaha caamatun tasluxu liljamiic aayadda inay caam tahay labada macnaba inay u suuroobi karto markaasuu yihi walaysa fama daliilun qaaticun yucayinu waaidn waaxidan min hadihi alaqwaal daliil oo inay kan keliyaha loo jeedaa dhihi karana aayaddii kuma tusinaysa buu yidhi oo ku jiraa lama arko markaasuu yidhi yani wuxuu leeyahay faalxamlu cala aljamiici wlaa in lagu xambaaro labada macnaba in lagu wada fasira ayaa munaasaba buu leeyahy owla aho wanaagsan weeyaan marka kadalika sidaas oo kale bay qaala aladiina kuwii yidhaahdeen laa yaclamuuna aanan cilmiga lahayn ee juhaasha ah ama carabtii dheh oo nebi maxamed laysa calaa shayin yidhaahdeen ama mushrikiinta yuhuudiya iyo nasaaradii caamadoodii dheh mila qawlihim yani qawlan bay yidhaahdeen oo mila qawlihim marka mila qawlihintaani waa sifatun limasdarin maxduufin masdar meeshaa ka go-an oo qawlan taas ah ayaan usoo qaadanayna qawlan bay yidhaahdeen qawlkaasoo mila qawlihim qawlihim damiirka wuxuu unoqonaya qowl alyahuudi wanasaara culamadoodi waxa ay yidhaahdeen oo kale buu la mid yaha weeyaan faallaahu alleh ayaa yaxkumu allah ayaa yaxkumu xukmini baynahum dhexdooda kala saari weeyaan wuu kala saarayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha allah baa kala saari doono wuxuu ku kala saaray fii maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna kuwa iskhilaafo fiihi shayga dhexdiisa waxay isku khilaafeen rabbi baa subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha kala saarayo marka allah dadka wuu kala faslini sida ibnu kaiir uu leeyahay aayaddaa markuu fasirayo ina allaha tacaala yajmacu baynahum yowma almacaad maalinta qiyaamahu isku keenaya wayafsilu baynahum biqada'ihi alcadl cadaaladiisaas xukumkiisa cadliga ayuu ku kala saaraa alladii laa yajuuru fiihi jawr iyo dulmi midna aunan ka dhacaynin walaa yadlimu mihqaala daratin yani qadar yarna aanan dulmi ilahay uunan ka dhacaynin markaasuu yani wuxuu soo qaatay aayadda fii suurati alxaji ayay la mid tahay buu odhanayaa oo ah ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wnasaara yani mxuu walmajuusa ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wsaabi'iina wاnasaara wاlmajuusa wاladiina ashrakuu intaasaa la soo tiriyey mu'miniintii yuhuuddii saabi'iintii nasaaradii majuustii iyo mushrikiintii intaba ina allaha yafsilu baynahum ywma alqiyaama yani allah baa maalinta qiyaamaha kala saari doono maxaa yeele qolo walbaba ayada ina xaq leedahay bay sheeganaysaa ilahay baa kala saari doona subxaanahu watacaala ina allaha calaa kulli shayin qadiir yani saasoo maaratay aayaddaas ayuu usoo deliishanaya weyaan waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu wasaca fii kharaabiha waman kumaa qofkeebaa adlamu ka dulmi badan minman axad yaa ka dulmi badan qof yaa ka dulmi badan qofkaasoo manaca reebay oo diiday masaajid allahi alla masaajidiisa an yudkara in la sheego fiiha masaajida dhexdeeda ismuhu magaciisa in lagu xuso allah magaciisa in lagu xusaa dadka diiday yaa ka dulmi badan oo weliba wasacaa camal falay oo u shaqeeyey fii kharaabihaa masaajiddaa kharaabinteedii la takhriibiyo u shaqeeyey u camal falay yaa ka dulmi badan yacni laa axada adlama min hada weeyaan cid ka dulmi badan lama hayo weeyaan qofkaasoo kale qofkaasoo kale cid ka dulmi badan lama hayo qof masjid masaajida ilaahay in dikrigii ilaahay lagu xuso masaajidda waxaa loo dhisay salaadii tilaawat alqur'aan yacni maaragtay cibaadadii allah ayaa loo dhisay marka qofka hadduu masaajidda u diido oo ka manci yahay wax lagu samaynayo ma jirto yidhaahdaa weliba uu takhriibiyo cid ka dulmi badana lama arka buu allah leeyahay subxana wa tacaala marka yaa loo jeedaa waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu mufasiriintu way isku khilaafaan yay yihiin dadkan masaajidda ilaahay subxaana wa tacaala mancinayo oo rabbi uu sheegay yaa loo jeedaa laba macno bay mufasiriintu laba qowl bay sheegaan labada qowl qowlka ugu horeeya waxa weeye masaajidan waxaa loo jeedaa masjidka waa la iska caan yeelay masjidka baytulmaqdis ayaa loo jeedaa oo waxa weeyaan nasaarada ayaa maaragtay waxay leeyihiin qowlka hore nasaarada ayaa waxay ku tuuri jireen yacni baytulmaqdis bay wasakda ay geyn jireen ku waxayn jireen yacni maaragtay waa wasakhayn jireen yuhuuddii bay u diidi jireen inay ku cibaadaystaan sida cabdullahi bni cabbaas oo macnahaas ku fasirayo wa kadalika mujaahid uu ku fasirayo walidalika qataadana sidaasoo kale uu ku fasiraya wuxuu leeyahay qataada ulaa'ika acdaau llahi nasaara dadkaas waa cadowgii ilaahay oo nasaarada ahaa weeyaan xamalahum xamalahum bugdu lyahuudi bugdu lyahuudi calaa an acaanuu bukhtansar albaabili almajuusi calaa takhriibi bayt ilmaqdis yani ninkii bukhtansar la dhihi jiray boqorkii wataniga ahaa ee majuusiga ahaa oo maaragtay min ahli baabil ahaa ee ciraaq iyo dhulkaa degenaan jiray ayay u kaalmaysteen nasaaradii yuhuud markay la diriri jireen markay la dagaalamayeen u kaalmaysteen markaasay kaga adkaadeen yuhuuddii marka markii laga adkaaday oo dhulkii baytulmaqdis laga qabsaday ayay kharaabiyeen oo dhulkii masaajidkii burburiyeen oo qashin iyo waxun oo dhanba ay ku sameeyeen macnahaasuu ku fasiraya walidaalika macnahaas waxaa yani maaragtay shaahid u ah aayadda qur-aanku ilaahay oo ku sheegay fi suurati alisraa faidaa jaaa wacdu alaakhira yuhuudda isagoo ka hadlaya wacuudoodii faida jaaa wacdu alaakhirati liyasuu'uu wujuuhakum waliyadkhuluu lmasjida kama dakhaluuhu awala mara waliyutabiruu maa calow tatbiiraa yacni saasuu rabbi leeyahay inay burburin doonaan wejiyadooda ay xumaan doonaan masaajiddii inta galaan ay burburiyaan siday waagii horeba uga adkaadeen marka wakhtigaas ninka boqorkaasoo bukhtansar la yidhaahdo ayay u adeegsadeen oo majuusiga markaasuu sidaa kaga adkaaday weeyaan macnahaas ayay maaragtay ay qowlka koobaad ay mufasiriintu ku fasiraan waa kaas weeyaan takhriibku marka waxay leeyihiin waa takhriib xisi ah wey takhriibku waa xisi waay burburinta iyo qashinku samaynta iyo masaajidda iyo loo diida in lagu cibaadaysto kaasaa loo jeedaa oo nasaaradu ay sameeyeen kaasay leeyihiin macnahaas buuna ibnu jariir itabari uu dooranaya walidaalika macnaha kale wuxuu ka rajaxaya uu leeyahay haddaad qoraysh ku fasirto qoraysh masaajidka ma aynan kharibin masaajidka takhriib xisiya uma aynan geysanin uu leeyahay marka sidaas darteed laakiin ruumaanka way takhriibiyeen way way halleeyeen dhulka markay qabsadeen baytulmaqdis markay rumaankii qabsadeen oo boqorkaas ay wateen masaajidkii wuu kharaabiyey macnahaasuu qaadanaya weeyaan macnaha labaad waxaa lagu fasiraa dadkan masaajidda ilaahay diiday mushrikiintii oo waxa weeyaan waktigii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo cumro inuu soo cumraysto uu doonay isagoo ru'yo ku arka isa cumraysanayo saxaabadiisa uu soo watay meesha xudaybiya la yidhahdo kuwii u istaagay oo yidhaahdeen nimankii beder kullaa iyo dadkii aabbayaasheen wallaysan soo gelayn halkan ay istaageen waa u diideen nebiga inuu cumraysto oo baytullaahi alxaraam oo tawaafo oo ku tukado ayay ka hor istaageen marka macnahaas ayay ku fasirayaan kharaabkana waxay leeyihiin waa kharaab macnawiya wey walidaalika ibnu kaiir macnahan dambe uu rajaxayaa in mushrikiinta laga dhigo maxaa yeeley ibnu jariir oo kale wuxuu leeyahay takhriibka xisiga waxaa ka muhiimsan u leeyahay takhriibka macnawiga maxaa yeelay cibaadadii iyo tacmiirka masaajidii la camiri laha haddii loo diido dadka ayu kharaabin akbar min hada kharaab ka weyne ma jira buu leeyahay macnahaasu marka ibnu jariir maaragtay ibnu kaiirna ou rajaxaya aayaddii fii suurati alfatxi ku jirtayna waa u daliishanaya uu leeyahay hum aladiina kafaruu wasaduukum can ilmasjid alxaraami wاlhadya mackuufan an yabluga maxila walowlaa rijaalu muؤminuuna wanisaء muؤminaat lam taclamuuhum an taطa'uuhum fatusiibakum minhum macaraة bغayri cilmin liyudkil allahu fii raxmatihi man yasha low tazayanuu lacadabna aladiina kafaruu aayaddaas ayuu mushrikiintii nabiga u diiday ayuu daliil usoo qaadanaya uu leeyahay macnahaasu isaguna dooranaya weya calaa kulli xaal labada macnaba haddii mid kastoo lagu fasiraa waa mid shaahid qur'aanka haysato weeyaan marka labada macnoba laba macnoo saxiixa weeyaan waman kumaa adlamu ka dulmi badan minman qof manaca reebay oo diiday masaajid allahi alla masaajidiisa an yudkara fiiha ismuhu an yudkara in la xuso fiiha oo lagu sheego fiiha masaajidda dhexdeeda ismuhu alla magaciisa in lagu xuso weliba wasaca u shaqeeyey oo ku camal falay fii kharaabihaa masaajidda takhriibinteeda ku camal falay marka masjid kasta waa soo gelaya haddii ama baytulmaqdis la ama masjid alxaraam deh masjid kasta oo taaca iyo cibaado loo dhisay haddii dadka ku cibaadaysan lahaa camiri lahaa aad maaragtay ka manciso biduun adoon wax ay dulmi ay galeen aanan jirin wuu soo gelaya qofkaas waciidkaas waa qabsanaya wey kharaabkii wasakdii iyo wax lamidka oo xisiga ah haddaa u geysatana waciidkaas waa ku qabsanaya mar kastaba ulaa'ika kuwaas allah uu ka soo sheekeeyey oo masaajidda ilaahay dadka ka manciyo kharaabiyana maa kaana lahum uma ahaanin an yadkhuluuhaa masaajidda inay galaan ilaa khaa'ifiina ayagoo kuwa baqaya mooye inay galaan marna uma ahaanin marka yani maa kaana lahum an yadkhuluuha ilaa khaa'ifiin culammada waxay leeyihiin sida ibnu kaiir oo kale haadaa khabarun macnaahu talab waa khabar laakiin macnihiisa uu talab yahay wey adaa lagaa doonaya ha makaninina ha siininina yani kufaarta noocaasoo kaleeta ah ama dadka sifadaas leh inay masaajidda ilaahay soo galaan yani inay galaan ha u ogolaaninina ilaa ayagoo baqayo ood ka awood badateenoo hudmo iyo heshiis aad kula heshiiseen iyo jizye aad ka qaadeen ood awood aysan lahayn aad ku soo gelisaan mooye si kaleeta ha uga ogolaaninina sidaasaa loo jeedaa weeyaan marka macnahaas ayuu ibnu kaiirna uu rajaxaya uu ku fasiraya marka ma leh yani maa kaana lahum uma ahaanin an yadkhuluuha inay soo galaan masaajidii ilaa khaa'ifiina iyagoo baqaya mooye marka allah subxaana wa tacaala nabiyullaahi moxamed arrintaas waa u xaqiijiyey gaaladii shalay ka soo saartay maka ka soo saartay isla markaa xudaybiya markuu inuu gala rabay haddana u diiday inuu cumraysta rabay u diido ka hor istaagay ilaahay subxaana wa tacaala hoostiisabuu keenay markuu maka u furay oo fatxiga ou helay waxay noqdeen dad wada baqo oo cararo oo maaragtay sidaasay noqdeen ilaa markii dambe sanadkii sideedaad baa la furtaye sanadkii sagaalaad nebiga xajka wuu ka baaqday ma uunan xajinin abuubakaruu madax uga dhigay markaasuu diray cali bni abi aalib baa suuratu tawba soo degtay cali bni abi aalib baa loo dhiibay abuubakar ka daba teg baa layidhi xagga ku soo akhri suuratu tawba marka ilaahay soo dejiyey oo allah uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu masjid alxaraama bacda caamihim hada mushrikiintu waa nijaas ma sanadkan kadib ma soo xajin karaan yani xajkana looma ogolo masjidulxaraam inay yimaadaan marka xadiis bukhaari muslim ku jiro oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaamna uu markaa yani yiri alaa laa yaxujanna bacda alcaami mushrikun walaa yatuufanna bilbeyti curyaan yani maanta sanadkan kadib yaynan maaragtay mushrik yuusan soo xajinin sanadkaa sanadkii sagaalaada laga reebay ayagana qaawanaan bay ku dawaafi jireene mid qaawanna yuusan dawaafin baa layihi kacbada ilahay isagoo dharka iska soo dhigay yuusan dawaafin sanadkii tobnaad markii mushrikiintii laga laga joojiyey ayadoon wax mushriga soo xajinin baa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac uu xajiyey sanadkaasuu nabiguna xajiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh xajkii ugu halka xajiyo nabiga xajiyeyna waa kaas weeyaan muslimiintana markaas u tahiray marka ilaahay wuu siiyey mushrikiintii ayagoo khaa'ifiina oo daliiliin ah mooye si kale maaragtay xaramka kuma soo geli karaan weeyaan lahum waxay leeyihiin fi dunyaa adduunka dhexdiisa waxay ku leeyihiin khizyun hoog bay ku leeyihiin yani khizyi ayay maaragtay waxay ku leeyihiin yani adduunka dhexdiisa khizyiga marka waxaa loo jeedaa jizye inay bixiyaan la dulleeyo yani sidaasaa loo jeedaa ayagoo daliiliinoon awood lahayn oo maaragtay lagaga awood badan yahay meeshii ayay adduunka ku leeyihiin oo rabbi baa ku abaalmariyey walahum waxay leeyihiin filaakhirati daarta aakhirana qiyaamo markii la tagana cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo cadiimun weyn ayay alla agtiisa ku leeyihiin oo waa maxay waxa weeyaan waa cadaabu laakhira wey cadaabkii aakhira bay ilahay agtiisa ku leeyihiin walidaalika yani xadiidka nabigeena khisiga oo ka magangeli jiray baa jiro oo markuu yani wuxuu oran jiray yani maaragtay allahuma ajirna min khizyi dunya wa cadaabi alaakhira ayuu dhihi jiray yani sidaasoo kale ayuu rabbi weydiisan jiray weyaan marka xadiidkaas inkastoo ibnu kaiir waa xasan uu leeyahay sheekh naasir iddiin alalbanina wuu daciifinaya xadiidkaasi laakiin macnihiisu waa macno wanaagsan in ilaahay subxaana watacaala laga magan galo khiziga laga magan galo marka yani allahuma axsin caaqibatana fi lumuuri kulliha waajirna min khizyi dunya wacadaab alaakhira ayuu nabigeenna ku baryi jiray buu leeyahay ibnu kaiir laakiin xadiidka xasan buu ka dhigayaa sheekh naasirna waxa weye waa daciifinaya weyaan marka xadiidkaas hadda waxaad arkaysaa yani haddowba ansaxaba mawdiciisi mawdic aan ahaynay u adeegsadaan dadkan maaragtay hadda masaajidyahan qaarkood fiiriya oo suufiyadu ay hayso aadaankii iqaamada nabigeenna wuxuu noo jiiday marka la aqimayo qofka markuu aqimayo inuu caadi u aqimo allahu akbar allahu akbar uu ka bilaabo aadaanka markii la dhameeyana nabiga muxuu yidhi markii qofka adimayo faquluu mila ma yaquulu lmuadin idaa samictum lmuadin faquluu mila ma yaquulu lmuadin aadaanka markii la dhameeyo in allahu malaaikatu ku daraan ay ka daba akriyeen aayaddaas booskeedii ma ah mana laha nabigana kuma darin calayhi salaatu wasalaam kaamada marka la samaynayana sidaasay leeyihin allahuma ajir allahuma axsin caaqibatana fi lumuuri kullaha caamadii waxay u malaynaysaaba inay iqaamadayba ka mid tahay aqamkii inay ka mid tahay bu u qaadanaya waa bidca waaye booskeeda boosaan ahayn lagu daray marka lama rabo inaad maarata diinta waxaa la rabaa waa tawqiifi cibaado mar hadday tahay nebiga sidii lagala kulmay in loo daayaa la rabaa waxna inaadan ku kordhin baa la rabaa adiga aadan ziyaado la imaanin cibaadada tawqiifiya la yidhahda halka in loo daayaa la rabaa walilaahi almashriqu waalmaghrib walilaahi allah ayuu u sugnaaday almashriqu qorax ka soo bax iyo walmaqribu qorax u dhac allah baa iskale subxaana wa tacaala fa aynamaa meel alla meeshii tuwalluu aad u jeesataan jihad kastood u jeesataan fa hama halkaa waxaa ah wajhu llahi ee jihat llah alla jihadiisa ah jiha ilaahay leeyahay oo meesha u jeesataan marka walilahi almashriqu walmaqribu faaynamaa tuwalluu fahama wajhu llah sababta ay ku soo degtay mufasiriinta asbaab dhowray sheegaan laakiin yani waxaan iska soo qaadanaynaa maaragtay xadiid ibnu maajah iyo maaragtay tirmidi ay warinayaan oo sanadkiisana xasan ligayrihi ah ayaan soo qaadanaynaa weyaan xadiidka jaabir ibni cabdillaahi oo warinaayo wuxuu leeyahy nabigaan la safarnay kunaa maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam fii masiirin safar baa nabiga u raacnay buu yidhi markaasuu yidhi fa asaabanaa haymun waxaana na asiibay habeen madoobay ahayd daruurba haddana na asiibtay oo xidigihii kulley wax lagu qiyaasan jiray ayaan weynay daruurtiiaana ka soka martay markaasuu yidhi fataxayarnaa fakhtalafnaa fi lqibla nabigii meel gooniyuu degan yahay inteenni saxaabadii ayaa wareernayo waxaan isku khilaafnay qibladii halkaanay jirtaa m halkaanay jirtaa ma halkaanay jirtaa meelay jirtaan gara weynay markaasu wuxuu yidhi fasallaa kullu rajulin mina calaa xida qof kastoo annaga naga mida goonidiisa u tukaday fajacala axadunaa yakhudu bayna yadayhi linaclama ama amkinatana yacni qof kastana wuxuu sameeyey dhulka ila lagu tukanaye nin walba jihada u tukaday loo iskhilaaf nin walba goonidiisa u tukaday kii halka arkay xaggu aaday kii xagga aaday xaggu u tukaday markaasaa mid walbaba marka wuxuu sameeyey meesha ku tukaday ayuu xariiq ku dhigoo jiitin dhiyar ku dhigay la meesha mugdi waaye subaxii markay soo baxday ayaan fadakarnaa dalika lilnabiy sala allahu alayh wasalam rasuulkaan u sheegnay o nidhi xalay saasaa dhacday nin walba meeshaasuu u tukaday markaasuu nebigu wuxuu leeyahay jaabir falam ya'murnaa bilicaadati inaan salaaddii soo celinno nabigana ma amrin nin walbana kulligeen isku hal jiha uma aanan tukanin marka aayaddaana marka soo degtay buu leeyahay oo ah fa aynamaa tuwalluu fatama wajhu llah meel alle meesha u jeesataan waa jihadii ilaahay weeye subxaana wa tacaala jiha ilaahay leeyahay weeyaan walidaalika yani xagga waxaa la yidhahdaa qofka markuu tukanaayo salaada faradka waa inuu qiblada u jeesto ou raadiyo ku dadaala qiblada amaa sunnada miya daabadaada meesha kula jeed meesha kuu jeesato unbaad u tukani sida xadiidka bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i ay warina xadiid ibni cumar oo maaragtay ibni cumar wuxuu le wuxuu yani markuu ibni cumar laga warramayo annahu kaana yusallii xaysu tawajahat bihi raaxilatu meeshii daabadiisa ay u jeesato ayuu u tukan jiray ibnu cumar salaada u tukan jiray wayadkuru wuxuuna sheegi jiray ana rasuula allahi sal alay wasalam kaana yafcalu dalika wayata'awalu hadihi alaaya aayaddaanuna deliishan jiray cabdullahi ibni cumar uu dhihi jiray fainamaa tuwalluu fatama wajhu llah meeshaas ayaa jihada ilahay marka wajhullahi hadda jihat llahi baa lagu fasiraya waa jiha ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala weeyaan ina allaha alleh waasicun allihii waasica weeyaan oo maaragtay addoommadiisa u waasiciyo raxmadiisa u waasactay wey oo aanan ku kallifin waxaysan awoodi karaynin aanan ku kallifin weeyaan caliimun allihii cilmi laho acmaasha addoommadiisa kulligeed cilmi ulaho garanaya weeyaan allahaas yani waa allahaas weeyaan cilmigiisa waa waasacayahay oo addoommadiisa masaalixdooda iyo waxaan masaalixda u ahaynba cilmiga ulaho og weeyaan hada wabilahi towfiiq sal allah